نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان شاء الله waxaynu kalimaad ka odhan doonaa aan dheerayn salaada qaabka loo tukanayo intaana kayfiyada salaadaas loo tukanaayo intaynaan salaada gelin qaabka loo tukanaayana kalimaad ayaa waxaynu ka odhan doonaa ahmiyadda ay salaadu leedahay fi lkitaabi wa fi sunna wa fi aqwaali lumma salaada ahmiyadda ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa isagoo inoo tilmaamaya salaadu qiimaha ay leedahay ayaa wuxuu leeyahay aragla قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الهادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay inay liibaaneen dadka muuminiinta dadka ahlul iimaanka oo sifaadkan soo socda iyagu ku sifaysan sifadaas ay ku sifaysan yihiin bacda iimaani billah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay inay yihiin aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay markuu dadka ahlul iimaanka ee sifaadkaas leh uu tilmaamay ayaa alla wuxuu sheegay dabadeedna dadkaas waxa ay leeyihiin oo ah ilaahay yidhi ulaaika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun ilaahay wuxuu dadkaas waa dadka dhaxlaaya ee dhaxlaaya weliba janatulfirdowsa ilaahay waxaanuu tilmaamay jannadaas inay ku waarayaan hadda markaynu eegno sifaadkaas lagu dhaxlaayo jannada sifada koowaad dadka bacda iimaani billah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay aladiina hum fii salaatihim khaashicuun sifaada ugu dambaysana ilaahay wuxuu ka dhigay waladiina hum calaa salawaatin yuxaafiduun sifada koowaad ilaahay salaada ayuu ka dhigay sifada labaadna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay sifada waxa loogu dambaysana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay salaada markaasuu ilaahay dadkaa salaada oogaya ee salaada ilaalinaya wuxuu tilmaamay waxa ay dhaxlayaan oo yaxsara bifirdowsa weliba waxaynu ogna nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi haddaa ilaahay wax weydiisanaysaan waxa weydiisataan jannata alfirdowsa fa inahaa acla aljanna wa saqatuhaa carshu raxmaan nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay markaa wax weydiisanaysaan janatulfirdowsa weydiista waayo iyada ayaa jinnooyinka ugu sarraysa saqadkeeduna waa ilaahay subxaanahu watacaala carshigiisa markaa salaada labada jeer la sheegay ee labada jeer la soo celiyey ee sifaadka dadka ahlujannaha ah ee firdowso dhexlaaya laga dhigay waxay kutusaysaa ikhwaan islaam salaada ahmiyadda ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala meel kale wuxuu leeyahay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إلهي سبحانه وتعالى وتسلم لدك أهل الإيمان في عدة أيهم مرقاسا إلهي وتقدر لدك أهل الإيمان كا إن يكمل مثلا علامات كولا كمل فهي إن الصلاة أوغان أو صلاة أي سكدان أو صلاة أي إلاليان مرقاسا الله وتلي أولئك هم المؤمنون حقا لدك ومؤمنين دبا وإذا إيمانكم uu xaqiiqo ka yahay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahay aayaadka qur-aanka ee tilmaamaya salaada qiimaha ay leeda way fara badan yihiin waxaa kamid ah aayaadka tilmaamaya jahanamo waxyaalaha lagu garo inay tahay tarku salaa waayo alla wuxuu leeyahay fakalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahawaati fasawfa yarawna gaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dadkaa wanaagsan dabadeed waxaa yimi kuwo xunxun kuwaasoo salaadii dayacay shahawaadkoodana raacay markaasa alla wuxuu leeyahay fasawfa yalqawna gaya gaya wakti dambe ayay la kulmi doonaan cadaab iyo ciqaab wakadalik ilaahay subxaanahu watacaala isagoo inooga waramayo dadkii naarta galay oo asiilo la weydiinayo ayaa alla wuxuu leeyahay waa su-aala la weydiinay waxaa loo yatasa'aluuna can lmujrimiin maa salakakum fiya saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunaa naquudu maca alkhaayidiin dadkii ahlu naarka ah markii ahlu jannu ay weydiiyaan waxa cadaabkan geliyey ee ciqaabkan ku sugay ayaa waxay odhanayaan waxaanu ahayn lam nakun min almusalliin salaada maanaan tukan jirin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunaa naquudu maca alkhaayidiin wakunaa nukadibu biyawmi iddiin waxay tilmaamayaan afar arrimood oo sababteeda ay ku galeen naarta arrinta koowaad waxay leeyihiin inay salaada tukan jirin ayay sheegeen wakadalik waxyaalaha ina salaada ahmiyadda ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay waxaa kamid a axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka ayaa xadiidka saxiixa wuxuu ku leeyahay الصلاة إلى الصلاة أما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة إلا صلاة ذكر أما جمع إلا جمعه سكر رمضان إلا رمضان تذكر وحا لقول لها فدنوب تتيدا يريا قلت أبيك فقال الكبائر كأين النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك رسولكم صحابي سيقول معلومة ويجيه waxaa ka warantaa haddii mid idinka idin ka mid a webiyu gurigiisa hortiisa uu maro oo kulla yawm uu ku meedhanayo shan jeer wax uskadi miyay kaga hari ku hari lahaayeen markaasay saxaabadu waxay dhahaan rasuulka maya kuma hareen markaasaa nabigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam taasi waxa weeye salaadaha shanta ah qofka salaada dukada salaada ilaaliya wuxuu ka dhigay in maalintii iyo afar labaatanka saacadood shan jeer shan jeer meedhanaya oo kuna meedhanaya matalan saabuun iyo waxyaalaan uskaga layskaga tiro dadna markasta qofkaasi wuxuu noqonaya qof nadiifa marka qofka salaada tukadana xaaladiisu waata noocaasa wakadalik nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay taariku salaadnimadu inay kufri tahay kufrigaas ama kufri mukhrijun canilmilla ha ahaado ama kufri ha ahaado kufri mukhrijun canilmilla ama ha ahaado kufrigan kale ee ah kufrigii askarka la ohan jiray markaas salaada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay tarkigeedu inuu kufri yahay ama ha noqdo tarkigaasi kufrigaasi kufriga ay culimadu yidhahdaan waa mukrijun can ilmilla ama ha ahaado si kufrigan asqarka ee ah hayru mukrijun can ilmilla oo isagu min alkabaa'ira bacd alculamaa waxay ku qaadan kufrigaa ka hore bacd alculamaana ka dambe kii lagu qaadanaba haloolay ha kala darnaadaane laakiin labaduba waa laba arrimood oo waaweyn marka qofka guurkiisa waxa uu ku waajiba inuu salaada ilaaliyo oo xifda uu ku sameeyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixaynka ku jira cabdillaahi bin cumar bin khadaab uu ka warinayo ayaa rasuulku wuxuu buniya alislaamu calaa khamsin shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaamu asalaa wa itaau zakaa wa sawmu ramadaan wa xaju lbeyt rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam islaamku waxaa lagu dhigay dhisay shan tiir markaasuu tiirka koowaad markuu sheego oo shahaadateynka ayaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rukn rugniga labaad waxa weeyaan wa iqaamu salaa salaada oo la oogo oo qofku salaada uu kula yimaado matalan uu wanaajiyo iqaama macnaheedu waxaa salaada oo la tukado iyadoo la ilaalinayo waajibaadkeedii iyo axkaamteedii qofka uu cilmi u yeelanayo oo uu garanayo wakadalik xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil uu nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aalaha weydiiyey aqul ha akhbirnii can lislaam waxaa ku jirtay malakjibril nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu malakul jibriil ugu jawaabay oo uu yihi waxa weeye islaamka haddaan kaaga waramo waxuu ku dhisanyay shahaadatu an laa ilaha ila allah wa iqaamu salaa waa salaadii uu rasuulku rugniga labaad oo ka dhigay walidaalika yaa ikhwaani fillah waxaa matalan qofka laga doonayo inuu ihtimaam uu siiyo salaada oo salaadu ay noqoto matalan shay muhiimada la siiyo oo aan qofku salaada dayicin oo tadiic aanu kula iman salaada sida matalan ibnu cumar bin khadaab laga soo wariyey radia allahu tacaala canhu wuxuu odhan jiray salaada ihtimaam hala siiyo qofka salaada dayacaana wuxuu odhan jiray qayrkeed ayuu ka dayici og yahay oo qofka matalan salaad dayaca qayrkeedna waa dayacaya ayuu cumar bin khadaab laga soo wariyaa wakadalik culamaau suna waxay odhan jireen qofka markaanu doonayno inaan axwaashiisa baadhno waxaan awalan baadhisnay tafaqud iyo tatabux iyo istiqraa aanu ku samayn jirnay waxaa la yidhahda salaadiisa hadduu salaada wanaajiyo qofkaas wuxunba waxaan odhan jirnay waa qof fiican oo inuun buu rajelay lakin hadduu salaada qaribo waxay odhan jireen qofkaasi wixii kasoo haray salaada ayuu ka daci- daci- dayicitaan og yahay oo waxaasaa min baabi alawlaa inuu dayaco maadaama uu salaadiiba dayacay intaas waa m- muqadimo ah ku saabsan salaadii ahmiyada ay leedahay iyo in ihtimaam la siiyo iyo inaan salaadii laga tegin oon la dayicin haddaynu gudagalno salaada gudaheeda iyo qaabka loo tukanayo salaadu waxay leedahay dee shuruud inta aan la gelin ka horeysa waxaa kamid a shuruuda atahaara qofku inuu daahir yahay oo xadath alakbar iyo xadath alaskar labadaba ka daahir yahay oo xadath alakbar macnaheedu waxa weye waxaa husli keensada ee husli waajibiya sida masalan waxa janaabada la yidhaahdo oo kale inuu qofku masalan ka daahir yahay oo uu ka maydho wakadalika hadduu masalan waysada xadath alaskarkuna hadday waysadiisu jaban tahay inuu weyse qaato waa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu le idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum ilaa aakhiri alaaya ilahay wuxu le markaa salaada la tukanaayo hala maydho hala weysaysto oo hala maydho wejiga iyo gacmaha iyo lugaa madaxana hala masaxo wakadalik nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ayaa wuxuu ku leeyahay mutafaqun calayhi laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdata xataa yatawada ilaahay ma aqbalo qof salaadii ma aqbalaayo ilaa uu qofka markuu xadafo ka bacdi ilaa uu weysaysto sidaasuu nabigu leeyahay qofkii weysadu ay ka jabtay salaada ma tukamaado ilaahay salaadiisa aqbali maayo hadduu ku tukado weyse la-aan ilaa hadda inuu cudurdaar jiro oo haddii cudurdaar uu jirana waxaa la baneeyey ciwad oo wax bedelka ah weysadii markaa shardiga koowaad ee salaadu ay leedahay waxay qofku inuu noqdo qof mutawadic oo weyse qaba intuu muslim iyo caaqil ah intuu muslim caaqila oo gaalib ana noqday ka bacdi madainahaas marka ma ahay shuruudaha la helo qofkii wuxuu samaynayaa salaada tukanaayey wuxuu la imanaya inti aan intaanu salaada gelin inuu iska ilaaliyo meelaha ay xaaraanta tahay in lagu tukado sida masalan dhulka xabaalaha ah oo kale waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha xabaalaha kudu tukanina ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hakuna dul fadhiisanina xaggoodana ay tukanina markaa qofkii inuu iska ilaaliyo inuu xabaal uu masalan xaggeeda u tukado oo aanu ama uu xabaal ku dul tukado waayo intuba waxay noqonaysaa labada siooba si laba qaab oo muxarama oo shareecadeenu aanay banayn culimaduna waxay isku khilaafaan salaada lagu tukado masalan lagu tukado xagga xabaalaha miyay masalan qofka ka gudaysaa mise ka gudi mayso intay isku waafaqeen kabacdi qofkaas inuu aasim yahay inuu qof dambaabo inuu yahay markaa qofkii wuxuu samaynayaa oo xagga xabaalaha masalan ku dul tukan maayo markuu istiqbaal dib la samaynaayo uu kala dulkayaa xabaalaha oo rasuulku u dibi calayhi salaatu wasalaam xabaalaha xaggooda in loo tukado salaaduna waxay doonta aad xataa salaadii meydka lagu tukanaayey xabaalaha laguna dhex tukan maayo dib oo dhinac baana looga loogala baxayaa waayo waxay leeyihin saxaabadu waxay nabiga kasoo guuriyeen calayhi salaatu wasalaam inuu diiday oo uu reebay in xabaalaha dhexdooda meydka lagu tukado ee salaadii kalena waa min baabi alawlaa kadalik meelaha aan lagu tukanayn waxaa kamid a masalan sida xerada geela oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ui salluu fii maraabid alganami walaa tusalluu fii macaadin libil ku tukada xeryaha adhiga laakiin xeryaha geela ha ku tukanin ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa qofkii dushiisa waxaa intii aanu salaadii gelin inuu ka fogaado meelaha noocaasa oo aanu meelaha noocaasa salaad ula qadsiin ee uu ka durka xero geesha iyo meeshii ahayd masalan maqaad xabaalahaba wakadalik qofka waxaa guudkiisa ah intaanu salaada gelin inuu sudro samaysto oo hortiisa uu wax dhigto sidii qofka maraayo uu isaga celiyo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaysan jiray sudra sida laga soo go saxaabo badana ay kasoo rareen waxaanuu rasuulku odhan jiray laa tusalli ilaa ilaa sudratin walaa tadaa axadan yamuru bayna yaday fain abaa fatuqaatiluhu fainahu macahu lqariin rasuulku xadiis saxiixa imaam ibnu khusayme oo kusoo saaray kitaabkiisa saxiixa sana jayida ayaa wuxuu leeyahay rasuulku hatukanin isagoo nin saxaabada kamid a la hadlaayo ilaa sudro mooyaane hana ogolaanin qofku hormara ee markuu qofku doonayo inuu ku hormaro iska celi ayuu nebigu leeyey waxaa qofkaas la socda ayuu nebigu yihi shaydaan markaa sudro inuu qofkii samaysto ayaa dushiisa oo sudro uu hortiisa ka taago deedna cidda doonta isagio sudrada inay kala dhex maraan inuu masalan qofkaasi uu celiyo oo u diido waxaana min baabi tambiih ay masalan tilmaami lahay in salaada loo tug masalan sudrada iyo qofka dhexdiisa in la hormaro qofkaas oo isaga iskarada la kala dhex mara waa shay muxarama oo nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam law yacmal law yaclamu lmaaru ma bayna yaday lmusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yaday rasuulku wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaas saxiixayn ku jira ee saxaabiga la yidhaahdo abijahm uu warinaayo rasuulku aleh hadii haddii ogaan lahaa ninka hormaraayo ninka tukanaayo waxaa dushiisa oo dembi ah rasuulku wuxuu leeyahy wuxuu tegi bartan inuu taagnaado ayaa uga khayr badnaan lahayd ninkaa inuu hormaro markaa qofkii iminka sufro xaggeeda u tukanaya sufro samaystay ama qofka mus- musalligaaba mutlaqan in la hormaraa waa shay muxarama isagana waxaa guudkiisaa inta aanu salaada gelin sufro samaysto culimaduna waxay isku khilaafaan sufradaa samaysigeedu oo waajiba mise waa sunne culimo badan waxay rajaxaya inay waajib tahay culimada rajaxaysa waxaa kamid ah shawkani sheekha la yidhaahdo wakadalika culimadeena mucaasiriinta waxaa kamid ah culimo fara badan oo min culamaai cula ahlilxadiisa marka waxaa kamid ah sheikh alalbani oo kitaabkii sifatu salaati nebiyi baabaysanaya baabu sud baabu sudrati wa wujuubuha bimacnaa sudradii ayuu kani baab u yahay iyo sudradaasi inay waajib tahay marka qofku inuu hortiisa shay dhigo oo sudradaas uu samaysto si waxa isaga sudrada kala dhex maraayo uu celiyo ayaa dushiisa marka uu munfaridka iyo u gooni u tukanaayo iyo marka uu imaamka yahay haddii laakiin uu cid la tukanayo isagu maamuum uu yahay sudradaasi ku waajib maaha oo sudradaas samaysan maayo marka intaas wuxuu samaynaya waktiga aanu salaada gelin haddaynu salaada gudagalno oo aynu masalan salaada dhexdeeda aynu lan aynu galno waxaa qofka guudkiisa ada inuu niyo la yimaado waayo nebigu xadiidka cabdi cumar bin khadaab ayaa wuxuu ku leeyahy inama alacmaalu biniyaat wa inama likulli imriin maa nawaa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam acmaasha meesha meesha ka gurtamaan waa niyada marka qofku inuu niyeeyo salaada uu tukanaayo oo ula yimaado masalan salaada niyo ula yimaado isagoo niyadaas qalbiga ka ka masalan jasminaya oo jasminaya salaada masalan tay tahay uu tukanaya wakadalik niyeynaya wixii la oran jiray salaadaas nooca ay tahay imama waajiba mise waa sunne isagoo niyeynaya marka niyadaas waxa bidco ah in lagu dhawaaqo oo tarafud lagula yimaado sida dadka qaar ay sameeyaan oo dadka masalan ku dhawaaqa niyada ee usalli farada salaati kada a laga maqlo inta faraha badan leh waa dad waxay ku dhaceen laba masalan mukhaalafo mukhaalada mukhaalafada koowaad waxay khilaafeen hadigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxay la yimaadeen waxaanu nebigu la iman calayhi salaatu wasalaam wakadalik dadka la tukanaayana way dhibayaan oo tashwiish iyo dhibaata ayay soo gaadhsiinayaan oo waxaad arkaysaa isagoo qofkii masalan qof masalan ku xiga salaad sahwi siinaya oo usalli usalli dhowr jeer ku celinaya marka usallidaasna hadigii rasuulka maaha calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku xidhan jiray iyo madana salaada siduu ku geli jirayna waynu arki doonaa culimaduna in badan ayay ka digeen usallida marka in lagu celceliyo dhowr sheekh ayaa yeli tilmaami doonaa oo masalan weliba kamid a culimada shaaficiyada sheekha la yidhaahdo alqaadi abu rabiic sulayman bin cumar ashaafici ayaa wuxuu leeyahay aljahru biniyati وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه وإن حصل به تشويش على المصلين فحرام شيخ أسوح الله يدن يد كرلو قاضه ولا لجهره iyo qalaa qur-aanka akrintiisa imaamka dabadii lala jaaro niyada waa mudlaqa marka gooni wuxuu salaada u tuko ama cid ku xidhow niyada oo lala jaaraa wuxuu leeyahay sunna ma aha ee waa shay makruuha haddii dadka lagu tashwiishinaayo musalliinta waxyeelaysana waa shay xaaraana ayuu leeyahay qofka yidhaahda iyadoo uu salli la yidhaahdo niyada lala jaaraana waa min asunne min asunna wuxuu leeyahay sheekhaasi waa muqdi oo u xalaal maaha isaga iyo qayrkii toona inay diinta ilaahay subxaanahu watacaala ay ka yidhaahdaan waxaana haba yaraatay aqoon aanay u lahayn kadalik sheekha la yidhaahda abi cabdillahi maxamed bin ulqasim atuni- tunisi wuxuu leeyahay sheekhaas oo ma- culimada maalikiyada ah sheekii horena waxaa culamada culamada shaaficiyada wuxuu leeyahay aniyatu min acmaali lquluubi fajaaru biha bidcatun sheekhaas wuxuu leeyahay niyadu waa min acmaali lquluub waa acmaasha laga qabta qalbiga iyadoo lala jaaraana waa bidco oo wax ma ansala lahu biha min sultaan ma aha buu leeyay wax ilaahay subxaanahu watacaala uso aanu waxujaa haba yaraatay aanu soo dejin weliba waxaa ku sugan buu leey dadkii musalliinta ah oo la tashwiishinaayo oo salaadii laga mashquulinaayo sheekha la yidhaahda calaa-uddiin binu cadaa sheekhaasna wuxuu leey wa rafcu sawti biniyati maca tashwiishi cala lmusalliina xaraamun ijmaacan wa maca cadamihi bidcatun qabiixatun sheekhaasi wuxuu leeyahy iyadoo niyada kor loo rafcu sawt lagula yimaado niyadii oo kor loo qado usalli farada salaati kada la yidhaahdo iyadoo dadkii musaliinta ahaana la dhibaayo arrintaasi waa arrin xaaraana ijmaac buu weliba soo raraya wuxuu leeya ijmaacan ayay arrintaasi xaaraan ay ku tahay wamaa cadamihi bidcatun qabiixatun haddii la waayo oo aanay jirin meesha wixii la odhan jiray matala tashwiish musaliin dadkii musaliinta tashwiish la geliyey aanay jirin oo taa la waayana waa bidca qabiixa oo matalan aan fiicnayn buu leeyahay fain qasada isagoo hadalkiisii wata fain qasada fihi riyaa kana xaraaman min wajhayni kabiirata min alkabaa'iri wamunka wuxuu sheekaas marka uu leeyahay haddii ula qasiyo riya iyo istusnimo uu salaada asoosoo kor ugu qaadana laba dhinac ayay ka noqonaysaa xaaraan waxana waa kabiirata min alkabaa'irna weeyaan wawejiga kuwaad waa min ariyaa wejiga labaadna waa mukhaalafatu sunna suni oo ay khilaafsan tahay marka culimo fara badan ayaa laga soo guuriyey niyada iyagoo ka hadlaya waxaa kamid a culimada laga soo guuriyey abu daawud ayaa wuxuu leey axmed bin xambad baan weydiiyey ninka musaliga ah ee salaada tukanaya qabla takbiirati alixraami iyo wax odhanaya oo usalli iyo wax lamida ma odhanaya markaasi axmed bin xambal wuxuu yihi la mee odhan maayo masaa'id imaam axmed ayaana laga helaya abu daawud uu leeyahay suyuudi ayaa isna wuxuu leeyahay wa min albidaci aydan alwaswasata fi niyati salaa waxaa kamid a bidaca matala munkarka ah ee la buuxa ayuu imaamu suyuudi leeyahay waxaa kamid a niyada oo matalan laga waswaaso salaada dhexdeeda walam yakun dalika min ficli nabiyi sala allahu alayhi wasalam walaa asxaabihi kanuu laa yantiquuna bishay min niyati salaa waxay ahayd nebi maxamed iyo saxaabadiisiina kuwo aan ku dhawaaqin shay niyada kamida salaada kumay dhawaaqi jirin bisiwa bisiwa bisiwa takbiirat alixraami takbiirat alixraamka mooyaane waxa kale kumay dhawaaqi jirin markaasu weliba imaamu sayidi wuxuu soo daliishaday aayadda qur'aan ee fii suurati alaxzaab ku jirta ee alla uu leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana wakadalika imaamu shaafici raximah llahu tacaala ayaa isna waxaa laga soo guuriyey inuu yihi alwaswasatu fi niyati salaati wasahaarati min min jahlin min jahlin bisharci aw qadarun bilcaqli wuxuu leeyay imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagoo uu soo guurinayo imaamu suyuudi kitaabkiisa laylaha amru bilibtidac wanahy can ilibtidac wuxuu leeyahay salaada oo waswaas la geliya niyada oo usallidaa la guraa iyo tahaarada kadalika inaa waswaas la geliya waswaaskaasi noocuu doona ha ahaado waa jahli loogaga suganya xagga sharciga ama waa doganiino qofka ka haysata xagga caqliga marka waxaan arkaynaa kadalika culimada kaarasha waxaa kamid ibn ljawzi kitaabkiisa talbiis ibliiska wakadalika waxaa kamid ah ibn lqayim aljawzi raximah llah ibn lqayim aljawziya kitaabkiisa naafica ee la yidhahda ilaafatu lafa marka ikhwani fillah waxaan arkaynaa culamadan ijmac xitaa soo rareen usalli fara badan in la iska daynaayo oo takbiirat alixraam horteedaan waxba la odhanayn markaa salaadii waa ilmiyeynayaa niyadana maxalkeedu waa qalbiga in lagu dhawaaqaana waa bidco in lagu dhigo dadiiqa muslimiinta kula tukanayana waxa weeye xaaraam waxaana noqonaysa qof dambiilaha bale wuxuu soo rarayaa sheekha la yidhaahdo ibnulqayim aljawziya kitaabkiisa iqaasat lahfan maqaalaad aad la yaab badan iyo qisas ka sugnaaday dadka usalli usalliba yidhaahda ee salaada matan iyaguna nafahooda dhibaatada kalena mashquuliya marka niyadii intaas in kaga baxayna maxalkeedu waa qalbiga afka waxa laga dhawaaqaya ma jiraan takbiirat alixraamkana hadal ka horeeya oo salaada kamid ah oo lagu dhawaaqaya ma jiro xataa isticaadada ayaynu ka hadli doona insha allah ee shaydaanka oo layska naaro faatixada horteed ayunbaa shaydaanka layska naaraya ee takbiirta horteed in shaydaanka la naaraa soomay aroorin nabiga kuma sugnaan calayhi salaatu wasalaam qofkii markuu dabeedna sidaas uu sameeyo wuu istaagaya qiyaamuu la imanayaa waayo alla wuxuu leeyay waqumuu lilahi xaafiduu cala salawaati wasalaati lwusta waqumuu lilahi qaanitiin ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leeyay salaadaha ilaaliya weliba tacasa ilaaliya oo salaada dhexa ah ilaahayna subxaanahu watacala isu taaga idinkoo qaanitiina qaanitiin bimacnaa waqumuu ayuu ilahay idinkoo isu taaga alle qaanitiin ah oo bimacnaa saakitiin ah ama khaashiciin ah ama idinkoo matalan khudoosan oo ilaahay subxaanahu watacala ay khudoosan marka imika qur-aanka maxaa ku soo aray waqumuu in la istaago oo qiyaam salaadii lala yimaado markaa qofkii intaana takbiirat alixraamkii aanu la imanin qiyaam buu samaynaya salaadii wuu isu taagayaa kadibna wuxuu la imanaya takbiirat alixraamkii takbiirat alixraamka bu wuxuu waa maxay wuxuu qofkii ku dhawaaqaya allahu akbar isagoo gacmaha kor u qaadaayo allahu akbar macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa cid walba ka weyn lafdi kale oo dikriya oo allahu akbar aan ahayn hadduu ku dhawaaqo salaadiisi saxiix noqon mayso oo tusaale ahaan oo kale hadduu idhaahdo allahu acdam ama allahu aclam ama allahu raxiimun ama allahu gafurun ama allahu caliimun salaadii seex noqon mayso ee culimadu waxay leeyihiin waxay salaadii seex ku xidhmaysaan allahu akbar waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi miftaaxu salaati atahuur wataxriimahu atakbiir watahliilahu atasliim rasuulku saas yihi calayhi salaatu wasalaam markaa takbiirada saasaa loola imanaya markaa la takbiiranayo rafcu yadayn ayaa la samaynaya gacmaha ayaa kor loo qaadaya ilaa rasuulku wuxuu ahaa kaana yarfacu yadayhi taaratan maca takbiiri rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam mid gacmaha kor u qaada mamduudat alasaabici laa yufaraju baynahuma laa yufariju baynahuma walaa yadum walaa yadum walaa yadumuhuma rasuulku waxaa mid gacmihiisa kor u qaada iyagoo farihiisu ay kala furan yihiin oo faraha aan aadna isugu soo qaban aadna aan ukala kaxayn ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacmaha u kor u qaadi jiray waktiga uu takbiiranayo gacmahana wuxuu la simi jiray xadowa mankibehi labadiisa garab meel la siman markaa qofkii labadaa garab ayuu gacmihii la simayaa saasuu salaadii ku gelayaa allahu akbar marka ilaahay gacmahana uu kor taago ee halkaa uu garbaha uu la simo isagoo baabacooyinka baabacada cad qibada qaablisiinaya ayuu salaadii qofkii salaadii saasay ugu xidhantay markuu takbiirtay kabacdi wuxuu deedna qofkii dhigayaa wadciliyo bilyumna cala lyusra fi cala sadri wuxuu dul dhigayaa laba gacantiisii midig ayuu kabidix dul saarayaa waxaanuu saaraya halkaa laabta salaadiina way bilaabmatay oo qofkii markuu salaada waktigaa uu galo rasuulku wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam salli salaata muwadiin bimacnaa mid wax isagoo tiyaaya salaadiyo salaadiisa oo kale tuka ayuu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam markaa salaada noocaasa ayaa la tukanayaa qofkii salaadaas markuu gudagalo ee gacantii midig uu dul dhigo gacantii dhibix laabta dhigo xaguu eegayaa oo indhahana xaguu masalan xaguu eegayaa wuxuu eegayaa mawdica sujuud waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadu ka soo wariyeen kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa salla ta'taha raasahu waramaa bibasarihi naxwa alardi rasuulku marka uu tukanaayo madaxa ayuu hoos u dhigi jiray indhihiisana wuxuu ku eegi jiray xagga dhulka ayuu eegi jiray marka xagga dhulka iminka dhulkii waa la idlaaqay da dhulka meel wal dhinac walba dhulkii uu kaa xigaa laakiin xadiis saxiixa oo ku soo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii uu ku tukaday kabcada ah gudaheeda waxaa lasoo raray inuu mawdica sujuud aan indhihiisu aanay dhaafin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mawdica sujuud inuu eeg meeshiis lagu sujuudoyn inuu eegaayo wakadalika waxaa xaaraana fi hada mawdic marka la joogo indhaha qofka masalan inuu cirka eeg eego markuu salaada ku jiro wakadalika inuu hareeraha eeg eego eegmada masalan aan haba yahay cabadka ah ee faa'iidada aan lahayn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi amaa yaksha axadukum midkiin miyaanu ka baqanaynin markuu masalan basar kor u qaadayo ama indhiisa markuu kor u qaadayo inuu ilaahay subxaanahu watacala indhahaba fogsiiyo markaa sidaasaa la samaynaya mawdica sujuudbaa la eegaya waa laska layska ilaalinaya in labaa la daymoodo hareeraha la eegeego wakadalik waxaa layska ilaalinaya iyana in cirka la eego oo qofku noqdo maxaa qof cirka eega laakin meesha la eegaya waa mawdica sujuud markaa masalan qofku markuu takbiirtay isagoo eegaya meeshii sujuuda gacmihii labadiisii gacmoodna ay laabta ku haya ayaa wuxuu akriyaya ducaadu istiftaax ducada loo yaqaano oo ducada salaada lagu furfurtaa ducadaasi binocyo fara badan ayaa nebiga kasoo arooday calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a ducada uu nebigu salaadaha faralka akriyi jiray oo ah allahuma baaciد bayni wabayna khaطaayaaya kama baacadta bayna اlmashriq wاlmgrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kama yunaqa thawb اlabyad min addanas xadiidka ila akhir ducaa ayaa kamid a oo xadiidkaas wuxuu ku gaar yahay un ducadaasi waxay u gaar tahay un salaada masalan faralka horta sunaa la akri maayo ducadaas wakadalika waxaa kamid a ducada dadki badan ay xifdisan tahay ducada istisaaxa wajahtu wajiya liladi fatara asamaawaati waalardi xaniifa muslima wama ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu waana awalu muslimiin ila akhir lagala gaaro adducaa wakadalika ducooyin fara badanina way soo arooreen markaa waxaan tambiihin lahaa in ducooyinkaas qaarkood waxay kusoo arooreen salaadaha sunnaha qaarkood waxay kusoo arooreen salaadaha faralka qaarkoodna labadaba in la akriya way banaan tahay markaa ducooyinka masalan la akriyaayo faralkun ku gaara waxaa kamid a ducada allahuma baacid bayni wabayna khataayaaya ducada noocaasi ee abu hureyra uu werinayo xadiiska muttafaqun caleyhi baana ku sugnaatay waxay khaas ku tahay oo gaa ay ku tahay salaada masalan faralka ah oo sunayaasha la akriyi maayo ducadaa qofkii markuu akriyo ayaa wuxuu la imanaya isticaada ilaahay subxaanahu watacaala ayuu ka magan gelayaa shaydaanka qofkii wuxuu odhanaya acuudu billahi min ashaydaani arajiim min hamzihi wanafkihi wanafsih ducada noocaasa ayuu akriyaya isticaadada noocaasa ayuu la imanaya ayaan leeyahay marmarna wuxuu rasuulku odhan jiray acuudu billahi samiici alcaliimi min ashaydaani arajiim min hamzihi wanafkihi wanafsih sidaasuu nabigu odhan jiray oo macnaheedu yahay alla ayaan magan galay waxaanaan ka magan galay shaydaanka la fogeeyey shaydaankaas waxaan ilaahay ka magan gelayaa inuu shaydaanku igu igu asiibo wax junuuna oo masalan uu derdero oo kale wakadaalika waxaan ka magangelayaa inuu iqaadsiiyo waxa la yidhaahdo shici oo nin shaaciro aan noqdo wakadaalika waxaan ka magangelaya waswaas iyo baraayo inuu igu gaaro oo qofka waswaas fara badan aan noqdo isticaadada qofki marka la yidhahdo bisbisinkiibuu akriyayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu odhanayaa waxaana sunnaa inaan bisinka kor loo qaadin oo nala jahrin sidaasaa hadigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii basmaladaas marka uu akriyo ee bisinkaas uu la yimaado ayaa wuxuu samaynayaa faatixadii ayuu akriyayaa faatixadana waxay noogleed toddoba aayadood ay tahay toddobada aayadood ee nebigu calayhi salaatu wasalaam fadliga way leedahay uu inoo sheegay ayuu akriyayaa calayhi salaatu wasalaam fadliga way leedahay uu inoo sheegay ayuu akriyayaa faatixadana waxa wanaagsan oo aynu isku tambiihin lahayn waktiga matala marka faatixada inuu matala akriskeeda oo matala sida loo akriyaayo inuu si wanaagsan u barto أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wakadalik inuu qofki uu la yimaado faatixada macnaheedana inuu fahmo siduu ugu khushuuco oo macno ay leedahay siduu matalan qalbigiisa u khushuuco waayo shayd macni macnihiisa garanayso iyo shayga aanad garanayn isku si looguma khushuuco rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatixada fadliga ay leedahay isagoo inoo sheegayo ayaa wuxuu rasuulku leeyahay qofku markuu faatixada akriyo ee uu idhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa ilaahay baa wuxuu idhahdaa xamadanii cabdii addoonkiiba haddana odhanaya arraxmaani araxiim markaasu ilaahay wuxuu leeya asnaa calaya cabdii adoon addoonku markuu idhahdo maaliki yawmiddiin ayaa alla wuxuu odhanaya majadanii cabdii addoonkaygu waa i weyneeyey addoonkiiba haddana wuxuu leeyahay ayuu rasuulku yihi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahuw adiga ayuun baan ku caabudaya adna waan kaa kaalmo dalbaya markaasu alla wuxuu leeya haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'ala taasi anigii addoonkayga inoo dhaxaysa addoonkaygan waxaan siinayaa buu alla leeyahay waxa uu weydiisto markaasuu addoonkii wuxuu odhanaya ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin markaasuu ilaahay wuxuu odhanaya fahaa-ulaa'i licabdii walicabdii maa sa'ala umuurahaas addoonkaygu i weydiistay isaga ayaa iskale isagaanay u sugnaadeen buu ilaahay subxaanahu watacaala u odhanaya markaa faatixadii alla wuxuu leeyahay faatixadii anigii addoonkayga ayaa kala qaybsanay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayni salaadii bimacnaa faatixadii aada akriyaysay ah ayaa alla wuxuu leeyahay waxaan kala qaybsanay anigii addoonkaygii markaasaa ilaahay subxaanahu watacala saddexda aayadood anuu igu ammaanaya aayaadka dambe matalan aayaadka dhexe iyaaka aayadda dhexe iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ahna alla wuxuu leeyahay waa daalika baynii wa bayna cabdii waa tii noo dhexaysay inta dambe ee ducada ee addoonku ilaahay subxaanahu watacaala ku baryaayana ilaahay wuxuu leeyahay taasi waa ti addoonkaygu i weydiisanayay addoonkaygana waxaan siinayaa waxa uu weydiisto markaa qofkii faatixadanna qiimahaa leh ayuu akriyayaa ee macnaha noocaasa leh waxaana jira sheekh la yidhaahda ibnulqayim aljawzi ibnulqayim aljawziya raximah llahu tacaala kitaab nafiisa ou ka qoray faatixada aayad ka mida oo ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayaa kitaab u qoray lamadaariki saalikiin fii manaazili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin kitaab noocaasa oo dhowr mujaladooda ayuu qoray oo runtii kitaab aada u nafiisa oo diinta aad wada geligeeda wayn kusoo ururinaayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aayaddaas markaa qofkii mar faatixada markuu akriyo dabeedna waxa uu akriyaya insha allah weli tilmaami doonaa ee faatixadu fawaaida ay leedahay waxaa ka mid a qofku hadduu xanuunsado oo kale inuu isku akriyo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mida ayuu diray sida saxiixeynka ku sugnaatay khaasatan saxiix albukhaari ayaan hubaa muslimna waan filaya inuu ku jiro laakiin xadiidka abu saciid alkhudri ayaa warinaya oo wuxuu ku jiraa saxiixnimada saxiix bukhaariga jac muslimkana waa suurtagal inuu ku jiro xadiidkaas wuxuu leeyahay saxaabigu saxaabo rasuulka saxaabadiisa qaar kamid a ayaa baxay markay baxeen dabeedna reerbay marti usoo hoydeen reerka way ka seexsan waxba way siin waayeen dabeedna nin reerkii kamid a ayaa la qaniinay qisadii mashhuurka ahayd baa dhacday dabeedna reerku waxay ku abeereen ninkii markii laga qaniinay waa kii u daweeyey ee u akriyay saddex faatixo وكذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى wuxuu leeyahay waxa dhacday in wakti aan xanuunsan jiro madaxii xanuuni jiray inaan faatixadan isku akriyi jiray oo dabeedna aan ku boogsan jiray markaa faatixadu waa ta noocaasa ha lagu camal falo halana isqaaniyo salaada sida loogu tukanaayo macnaheedana hala fahmo marka matalan qofku uu xanuunsadana gacmihiisa intuu ku akriya ha ismarmariyo faatixadaasi waa rugni arkaanta salaada ka mid a oo salaadii seex noqon mayso ilaa uu qofkii la yimaado waayo xadiis ku jira seexayn xadiis ku jira se imaam lbukhaari uu soo saaray wakadalika imaam muslima uu soo saaray ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab salaadi u sugnaan mayso qofaan akriyin faatixada markaa salaada aan u sugnaanin waxay qofkii ragcaddii seex noqon mayso wuxuu ragcad ka mid ah hadduu ka tago faatixada salaadaasi seex noqon mayso ee ragcad wad oo kasta oo kamida matalan salaadiisa waa inu faatixada akriyaa حديث لا حديث كان تلمانيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نوع تاو عميمية صلاة أوردن خصب أما كليبي قاع أو سكناي أما إمام ها هذا أما ماموم ها هذا إسلا راجحة وحوي يقف إن لقربه صلاة إنه لي ماده أو مفاتحة إنه لي ماده صلاة قده وآخرية وكذلك مثلا مرقل أيا لقصر ريبا ومثلا علماء يقصر ريبان مرقل سنو وحي مرقل قفك السواها ليرو imaamkii oo sujud rukuucsan uu soo haleelo rukuucdaas ayuu kala qabsanayaa oo salaadii rukuucdaas ayuu ka bilaa uu la xidhanayaa markuu rukuuco ragcadda uu rukuucda kasoo gaaray sida raajixa ee kasiiru min ahli lcilmi ay sheegeen ragcaddaasi way u jirtaa walow bacdu ahlilcilmi ha yidhaahdaan uma jirto laakiin sida raajixa ah ama qowlka raajix waxa weeye inay u jirto markaa faatixadii waa laga doonaya qofkii inuu mia ragcad kasta uu akriyo marka laga soo rabayna waa markaa aynu tilmaanay rasuulkuna wuxuu tilmaamay salaada aan faatixada lagu akrinin inay tahay salaad matalan nuqsaan xoog leh ay ku jirto oo haba yaraatee aan kaamil ahayn suu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofkii waktigaas uu imaamka uu la tukanayo faatixada uu akriyaayo faatixada waktiga uu akriyaayo imaamkaas uu ka hor akriyo laa baasa biha wakadalika haddii imaamka mar la akriyo iyana waa la mid haddii imaamku marka faatixada dhameeyo uu akriyana iyana waa lamid lamid waa mid matalan jirta oo labada ar saddexda arrimood laga soo guuriyo ahlulcilmigu inay qaarkoodba ay si yidhaahdeen wakadalika waxyaala loo baahan yahay waxaa kamid a faatixada markuu qofku imaam uu la tukanaayo ee imaam uu tukinaayo inuu faatixada waktigu akriyaayo hoos uu dhigo oo dadka aanu ku tashwiishin oo dadka aanu ku dhibin waa inuu faatixadii salaadihii uu imaamku hoos u akriyaayey iyo kuwa kor u akriyaayey waa inuu isagu faatixada hoos u akriyaa oo naftiisa unu maqashiiyaa wakadalik waxyaala loo baahan yahay hadduu qofkii imaam la tukanaayo inuu imaamku salaaduna ay jahri tahay imaamku markuu faatixada dhameeyo waxaa la doonaya inuu qofkii aamiin uu yidhaahdo waya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu tilmaamay xadiid idaa amana alimaamu faaminu haddii imaamku aamiin yidhaahdo idinkuna aamiin dhaha ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale ama xadiid kale wuxuu odhanayaa idaa qaala alimaamu wagayru lmaqduubi calayhim wala addaaliin faquluu aamiin فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين رسول الله عليه الصلاة والسلام هدو إمامك فاتحة آخر كيد آخريو إذنك آمين لها مردا وحل الدون يا آمين من غفو ويلاهضه وتامين تا أولي ما دا إمامك مرتي فاتحة ولميه مساجي إمامك مثلا إمامك إنه مر لا يلاهضه إنه إمامك مر قرى مر ولا يلاهضان يستجي إمامك iyo marka inaanu mar la odhan intuba labada xadi laba xadiid way soo xadiidka way soo aroortay waxaana laga fahmaya xadiidka odhanaya rasuulku leeyahay idaa qara'a alimaamu gayr almaqduubi calayhim waladaalin faquluu aamiin waxaa laga fahmayaa in imaamkii mar la odhanayo aamiin xadiidka kale idaa amana alimaamu faaaminuna waxaa laga fahmayaa in imaamka waxoogaa laga dambaynayo waa waxa laysugu cadfay faaaminuu waxaana baxsi wanaagsan ku leh sheekh alalbaani silsilat alaxaadiidi saxiixa mawdici ka mid inkastoo aan iminka xasuusnayn mar meesha matalan raqamka xadiidka laakiin wuxuu ku leeyahay baxsi aada u fiican ayuu masaladaas ku leeyahay waxaanu sheekhu ku leeyahay matalan masalooyinka marka hore si fadwooday oo marka dambe ka noqonayo marka aamiintaana waa lala imanayaa wakadalik waxaa matalan iyaduna jirta faatixada dabadeed qofku inuu suurado kale uu akriyi karo salaadaha qaarkood labada ragcadood matalan salaada duhre hore iyo labadooda matalan casare hore ilaa cisho maqribka labadiisa ragcadood kadalika cishaaga labadiisa ragcadood iyo salaada subax iyadu labadeeda ragcadoodba kadalika waxaa jaaisan in lagu gaabsado faatixada oo keliya oo qofka waxyaalaha ku waajibkaa ee salaadiisu aanay saxiix noqonaynin ilaa uu la yimaado waxa weeye faatixada uun kadalik waxaa jira salawaad sunna ah oo masalan qofka laga doonaayo salaadaha dawadood inuu la yimaado laakin insha allah markanu dhamayno waa salaada kaysi qaabka loo tukanaayo ayaynu iyadana insha allah ka hadli doonaa faatixadii qofku markuu akriyo siyaynu soo sheegnay uu akriyo suuradaha kale hadduu akriyo kalena uu akriyo qofkii waxaa ku xigta faatixadii oo qiyaamka aada u taagnayd adoo sare joog ku midna ku jiray oo ruknigii qiyaamka adoo ku jiray waxaa ku xigta rukuucdii rukuucdana qaabka loo rukuucaayo ayaynu tilmaami doonaa rukuucdana waa rugni kamid a arkaanta salaada siday culimadu sheegeen oo haddii matalan rugnigaa laga tago salaadii saxiix noqon mayso waya rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inaha laa tatimu salaatu axadikum xataa yusbiqa alwudu'a kama amarahu llahu tacaala uma yukab uma yukabiru rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idinkayda kamid a salaadiisu dhamaystirmi mayso ilaa uu waysada dheerayo siduu alleh u amray dabeedna uu takbiiranayo dabeedna ilaahay subxaanahu watacaala uu mahadinaayo dabeedna alle uu weyneynaayo dabeedna uu akriyaayo waxa u fududaada oo qur'aana dabeedna uu tadbiiranaayo uma yukabiru uma yarkacu waa ka maxalu shaahidku dabeedna uu tadbiiranaayo dabeedna uu rukuucaayo marka rukuucdii ma rasuulka xadiidkan muxuu ka dhigay wuxuu ka dhigayaa rukni min arkaani salaa rukun ka mid ah arkaanta salaada oo salaadii aanay dhamaystirmaynin hadaba qofkii siduu u rukuucayaa gacmaha xagguu dhigayaa marka uu rukuucaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo inagu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli wuxuu ah marka uu rukuucaayo yadacu kafayi calaa rukbatayhi gacmihiisa labadiisa kaf baabacooyinka ayaa wuxuu dhigi jiray labada ruug ama labada jilib hadbaska loo yaqaano sida imaam albukhaari uu soo saaray wakadalika imaam abu daawuud waxaanuu nebigu amri jiray calayhi salaatu wasalaam sidaas aynu tilmaanay gacmaha in la saaraayo ruugada ama jilbaha in la saaraayo sidaasuu rasuulku amray ninkii matalan salaadiisa qaribay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu jilbaha matalan qabsado faraha wuu kala kaxaynaayo markaa jilbaha adaysto faraha waa la kala kaxaynayaa sidaasaanu rasuulku amray ninkii salaadiisa xumeeyey wakadalik waxaa sunnaa in la kala fogeeyo dhinacyada oo qofku dhinacyadiisa uu ka fogeeyo jirhkiisa wakadalik inuu dumaaniinati rukuucu kula yimaado waya kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yatma-inu fii rukuucihi rasuulku wuxaa mid dumaaniina kula yimaada rukuucda wakadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii salaada ka tegaya dumaaniinada markuu arkay waa kii rasuulku yusalli fainaka lam irjic fasalli fainaka lam tusalli wakadalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu abu hureyra uu ka warinayo nebiga wuxuu abu hureyra leeyahay rasuulku wuxuu ii diiday inaan salaada matalan u dhuuqo siduu dhiigu u dhuuqdhuuqo biyaha wakadalika inaan baaladaynoodna aan la imaado oo la imaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay aswahu nnaasi sariqatan dadka ka ugu xun tuugadnimada waa aladii yasriqu min salaatihi aniga salaadiisa wax ka xadaaya dadna waxaan i yaa rasuul allah wakayfa yas wakayfa yasriqu min salaatihi qofku siduu salaadiisa wax ugu uga xadayaa rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yatimu rukuucaha walaa sujuudaha salaada rukuucdeedii iyo sujuuddeedii midnaba dhamaystiri maayo marka waxaa lagu tilmaamay qofkii salaadii rukuucdeedii iyo sujuudiba aan dhamaystirayn inuu saaric yahay kamida dadka saarixiinta ah markaa qofku wuxuu la iman inuu dhamaystiro rukuucdii iyo sujuudii wakadalik qaabka uu rukuucayana gacmaha waa inuu ku qabto jilbaha isagoo gafaraha kala kaxeeyey wakadalik wuxuu la imanaya dhabarkiisa wuu toosinayaa waayo si nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyo wuxuu ahaa mid dhabarka toosiya oo rasuulka uu tilmaamo saxaabadana u sheega oo ku booriya sidaa uu tukanaya inay u tukadaan rasuulku wuxuu ku yihi xadiid imaamu abu cawaana abu daa-uud ay soo saareen mum daaraqudina uu seex uu leeyahay wakadalika sheikh lalbani uu tafiixinaayo rasuulku wuxuu leeyahay laa tujziu salaatu rajuli xataa yuqiima dahrahu fi rukuuci wasujuud rasuulku wuxuu leeyahy nin salaadiisu hagaagi mayso oo fiicnaan mayso ilaa uu dhabarka uu toosinaayo waktiga uu rukuucsan yahay iyo wakadalika waktiga uu sujuudsan yahayba markaa iminka marka la sujuudsanya madaxana kor loo taag la rukuucsan yahay madaxa kor loo taagi maayo wakadalika madaxana hoos loo dhigi maayo waa inay sinaadaan qadaadkaaga iyo dhabarkaaga halka ugu dambaysa wakadalik matalan rukuucda maxaa la akriyay adkaar ee soo arooray adkaarta rukuucda la akriyo waa inuu qofku u yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiimi subxaana rabbiy alcadiimi subxaana rabbiy alcadiim saddex jeer أما إلى سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده صدح جير لو صدح جير يا هذو كبد كرابة إنه كبديو وينبي عليه الصلاة والسلام وعصى أرقيب إنه تكون مثلا ركوع سنة إن بدن أو كل العلم بهذا إن إن لقى آخرين كل يوم تلا آخر سورة البقرة أي رسولك عليه الصلاة والسلام ركوع السنة وكذلك النبي هو حكسر ناصر ركوع لأنه أخرين شريس الجوع قدوس رب الملائكة والروح وكذلك حكسر ناصر النبي عليه الصلاة والسلام inuu akriyay subhaanaka allahumma wa bixamdik allahumma wafir lii rasuulku taas wuxuu gelin jiray rukuucda iyo sujuudada markaa rukuucda waxaynu arkaynaa qaabka loo rukuucayo wakadalika ikhwani fillah waxaynu arkaynaa qofkii qaabkuna wuxuu akriyaayo rukuucdii wakadalika waxaa fiican rukuucdan in la dheereeyo haddii qiraa'adii ka horreysay ay dheerayd haddaynu intaa ku dhaafno rukuucdii oo rukuucdii masalan uu qofku la imanayay aynu intaa ku dhaafno waxaa timi iyaduna meeshii sujuudii qof marka rukuucda uu ka tooso ee rukuucda uu kor uga tooso wuxuu odhanaya qofkaas isagoo gacmaha kor u taagaya samica allahu liman xamida wuxuu qofkaasi odhanayaa samica allahu liman xamida waktigaa uu ka tooso rukuucda ixtijaaru min arukuuc iyo waxa uu qofku odhanaya marka intuu korka intuu ka tooso ayuu odhanaya samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd sidaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam odhan jiray xadiis kale wuxuu rasuulku leeyahay inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo ee faidaa kabara fakabiruu markaasaa waxaa ku jirta waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd rasuulku wuxuu leeyahay imaamka waxaa loogu talagalay inaad ku dayataa ee marka uu midna waxaa sameeya waxaa sameeya markaasaa waxaa ku jirta dabadeedna hadduu samica allahu liman xamida yidhaahdo waxaa idinkuna tidhahdaa rabbana walaka alxamd khilaaf dheer baana masaladaa ku jira qofkii maamuumka ahaa ma kulminaya سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لبدا ما كلمنا يا وكذلك إمامك ما كلمنا يا يسبنا إنسى إمامك وحد لنا يا وحد لا سمع الله لمن حمده وممك وحد لا وحد لا داعي وحد لا دول لا يا ربنا ولك الحمد فإذا في هذه المسألة وحد لو نقرأ كتابك في العذار يا ابن حجر العسقلاني وكذلك وحد لو نقرأ كتابك وليه هاي آل بسام يتيسر علام شرح عمدة الأحكام وكذلك الشيخ الألباني جاز بسنة سيبة الثلاثين نبي سنوات الرمل waanu sheeku matalan rajaxayaa in la odhan karo oo labaduba ay odhan karaan samic allahu liman xamd rabbana walaka alxamd oo ay odhan karaan imaamkii maamuumkiiba markaa qofku maruu kor u toosto uu samic allahu liman xamida uu yidhaahdo iyadana ducooyin fara badan ayaa kusoo arooray oo aada u fara badan laakiin waxaan imaami lahaa in qofku gacmaha uu kor u qaadaayo oo samic allahu liman xamida isa waktiga uu leeyahay inuu rafculiyadayna uu la imanaayo gacmahana uu la simayo halkii markii takbiirat lixraamka ama uu takbiiranayo salaada halkii uu la simay taabicooyinkoodana uu qiblada qaabilsiinayo sidaasuu qofkuu samaynayaa sidaasana qofkii salaadii midna waktigaa la taagan yahay ee laga soo doortay rukuucdii uu la imanaya qofkii ducooyin badanna way kusoo arooreen laakiin intaas bayn kusoo gaabinayna waktiga way nagu yar waxaa ku xigta markaa qofkii sujuud ayuu la imanayaa sujuudda waxaynu ka bilaabnay waktiguu sujuudda usoo hoobanayo ee sujuudda uu matalan soo gelaayo muxuu la imanaya siduu yeelayaa waya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tadbiirta waktiga uu soo sujuudayo markaa waktiga qofkii soo sujuudaya wuu takbiiranaya oo allahu akbar ayuu odhanaya isagoo sujuudii usoo socda ayuu allahu akbar uu odhanaya waxaa isweydiin la haddaba keebuu horraysiinaya sujuud gacmihii iyo jilbaha keebuu soo horraysiinaya oo masaladaas waxaynu ognahay inay masalan culimadu ay masalan soo kawa ka hadlaan iyagoo masalan laba dhinac ah oo dhinac ay leeyihin jilbuhu horraysiinaya dhinacna ay leeyihin wuxuu horraysiinaya waxa la yidhahdo maxay gacmaha laakiin sida raajixa ah waxa weeye inuu horraysiinayo gacmaha waayo waxaa laga soo guuriyey rasuulku saxaabadu ay soo rareen sida uu warinaayo imaam ibnu khusayma wakadalika taaraqudni wakadalika alxaakim fi saxiixi uu tasiixinayana imaam alxaakim imaam dahabina uu sidaasoo kale uu sheegay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay culimadaas kutubtaas axaadiis lagu soo guriyay kutubtaas uu tilmaamaya kaana yadacu yadayhi cala alardi qabla rugbatayh rasuulku inuu ahaa mid xiga gacmihiisa dhulka ayuu dhigi jiray laba dhulgood ka hor wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo uu leeyahay falaa yabrug axadukum kamaa yabruku lbaciir midkiin yaanu u fadhiisanin siduu awrku u fadhiisto ee waliyadac yadayhi qabla rugbatay ha dhigo labadiisa ruug gacmaha k ka hor ha dhigo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey labada ruug ha dhigo bimacnaa labada gacmood ha dhigo labada ruug ka hor marka hada alxadiid waa xadiidka masalan culimadu ala xadiidkan laftiisa ayaa labada jihaba ay deliishadaan وبعضهم waxay daliishadaan inta hore ee inta dambe ah walyadac yadayhi qabla rukbatayhi bacduna waxay daliishadaan falaa yabruk kama yabruk lbaciir iyagoo ka jawaabaya intan dambe oo walyadac yadayhi qabla rukbatayhina leh waxaa ku jira waxa la yidhaahdaa maqluubnima ayaa ku jirta oo inqilaab baa ku dhacay meeshuna waxaa doonaya dacya rugbatay qiblayaday ayay ahayd iyaga hore waxaa kamid a culimada noocaas ibnulqayim aljawziya kitaabkiisa zaat ilmicaad fi hadyi khayr ilcibaad laakiin sida sawaabkii waxa weeye xadiidkan inaan wax inqilaab in aanay ku jirin xadiidkan intiisa dambe aanay khilaafin intiisa hore masaladuna ay tahay awrku inuu hordhigo jilbaha waxa la hordhi laynoo diidana ah inaynu jilbaha hordhigno inagana jilbuhu xagga dambe lugaheena ku yaalaan awrkana waxay ku yaalaan jilbuhu jeenyaha ayay kaga yaalaan marka waxaa la hordhigayaa gacmaha qofkuna hordhigi maayo lugaha hordhigi maayo ama jilbaha hordhigi maayo taasaana raajixa ummadana sidaasaana hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiista kale lagu soo wariyo inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lugaha jilbaha hordhigi jiray axaadiistaasi waxba kamay ansixin oo wax saxiixkaba iyo haasima jiraan sida saxiixna waxay rasuulku inuu lugaha hordhigi jiray inuu gacmaha hordhigi jiray amrayna in la hordhigo shayga marka in la hordhigo gacmaha inuu rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi maxay wariya dhacyadahi qadra rugbatayhi isagana ficilkiisu laynoo soo gooriyey uu yihi nasallu kamaa ra'aytumuuni usalli sheekh albanina kitaabkiisa sifat salaatimidiyiga masaladaa si fiican buu uga waramaya marka iminka alkhulaasa waxaa lasoo horaysiinaya gacmihii masaladana tafsiil la gelin maayo oo la odhanayo hadduu odayahana gacmaha soo horaysiiyo hadduu dhalinyaro yahayna lugaha sidaas ayaa sarko loo sujuudaya waxaa la hordhigaya gacmaha waxaana la sameynaya markaas in la sujuudo oo laga sujuudo toddobadii meelood oo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu umarta an asjuda calaa sabcati acdumi waxaa la amray inaan ka sujuudo toddoba lafood markaa rasuulku wuxuu tilmaamay wejiga iyo sanka oo mid isku ah wakadalika labada baataco ee gacmaha iyo labada jilid iyo labada adin sarahooda dambe toddobadaa meelood buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wejiga iyo sanka oo rugninkii mid keliya isku xubin keliya isku xisaabsan iyo labada gacmood daabicooyinkooda oo markaa midba mid ay tahay waa toddoba waa saddex iyo labada jilid waa shan markaa iyo labada lugood ee dambe labada mislaanfayn daabaco ee dambe ee dimada ah faraha caaradooda in marka iyaga dhulka lagu cadaabiyo riixulaka la qaabilsiiyo marka toddobadaa meelood baa laga sujuudaya toddobadaa meelood laba mee meel waa rugni in markan dhulka la dhigo salaadii ansixi midka hadii la dhigi waayo meelaha kalena waa waajib oo wejiga iyo sanku waa waa rugni iyagu hadduu qofku dhigi waayo wejiga iyo sanka salaadiisi ma noqonayso haba yaraan kasu saxiixa laakiin matalan gacmaha iyo lugaha hadduu ka qaad qaado oo iyaga dhigi waayo aasin buu noqonayaa salaadiisina saxiix ayay noqonaysaa ee rasuulka ayaa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu tilmaamayaa in matalan qofka salaadiisu aanay saxiix noqonaynin ilaa uu matalan wejiga uu ka adkiibsiiyo ilaa uu sanka dadka ka adkiibsiiyo inta uu ku hayo wejiga marka qofka sidaas uu sujuudaya waxyaalaha qofka markuu sujuudsanya ka xaaraanta waxaa kamid ah qiraa'at alqur'aan ee rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa lay diiday inaan qur-aanka akriyo anigoo sujuudsan wakadalik waxaa kamid ah dadka uu sujuudsan waxyaalaha ka xaaraanta inuu gacmihiisa goglo oo gacanta sida xayawaanku ay u goglaan inuu u goglo taas ayaa iyaduna ka xaaraana adkaarta la akriya ee waktiga la sujuudsan yahay adkaar fara badan baa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam adkaartaas waxaa kamid ah subxaana rabbiy alacla inuu nabigu ohan jiray calayhi salaatu wasalaam inba dhanna uu ka celelin jiray وkadalik waxaa kamid a subxaana rabiy alaclىa wabixamdihi oo lagu siyaadiyey ducadii hore oo bixamdi lagu siyaadiyey ah marka adkaarta noocaasi nabigu akriyi jiray macnaheeduna waxay subxaana rabiy alaclىa subxaana rabbi rabbiga ayaa xumaankan hufan rabbigaygii alaclىa koreeyey ee daatan wa sifatan waqada dhinac walba u koreeyey ay naga sarreeyey marka daatadiisa la eego sifa ahaan iyo qahri ahaan iyo sharaf ahaan dhinac walbana u sarreeyey wakadalik waxaa jira markan wabixamdi in lagu daro bimacna ah isagaana mahadna leh kadalik rasuulku waxyaal ohan jira waxaa kamid a subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux oo macnaheedu ay tahay ilaahay subxaanahu wataala ayaa xumaan ka hufan ceebna isaga ayaa ka fog rabu lmalaa'ikati waruux waana malaa'igta rabbigeed caamatan waruuxi malaku jibriilna rabbigii weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadaas ugu akriyi jiray labada idaara sujuuda in la dheereeyo ayaa fiican oo qofka sujuuda uu dheereeyo wakadalika sujuudu fadli badan ayay leedahay oo fadli fara badan ayaa kusoo arooray wakadalik masalan sujuuda marka marka sujuudi koowaad uu dhameeyo ee sujuuda labaad oo marka waxa le uu sujuuda kasoo toosaayo qofkii wuu takbiiranayaa yarfacu ra'sahu min asujuudi mukabiran madaxa ayuu kor uga soo qaadaya sujuudii hore uu ku jiray isagoo takbiiranaya dadna wuxuu fadhiisanaya fadhigii udhexeeyey labada sujuudood dhexdooda ayuu fadhiisanayaa fadhi caadi ayuu soo fadhiisanayaa isagoo lugtiisa badix bidix goglanaya oo lugta bidixdiisa u janjeeriyo ku fadhiisanaya lugtiisa midigna masalan caadinka midigna dhulka ku qabanaya farihiisa hore deedna wuxuu qofkaasi akriya ducada ah ah masalan rabo firli rabo firli rabo firli adkaartaasuu akriyaya oo saddex jeer iyo in ka badanba uu ku celinaya markaas kaarka akhreer hadduu fadhiyo hadduu fadhiyo ayuu sujuudi labaad u sujuud- wuu sujuudayaa baab ulama waxaa waxaa la akriyaya ducada ah hadduu fadhiyo warxamni wajbur wajburni warfacni wahdini wacaafini ducada noocaasna waa la akriyaya laakin ducada feexa oo hadduu fadhiyo hadduu fadhiyo in la akriyo ducadaas ayaa fiican in qofku ducaysto ilaah uu dambi dhaaf ilaah uu dambi dhaaf haduu sujuudaa dhameeya fadhiga uu kamidana dhameeya ducada uu akriyo adka akhriyo dikriga hadduu fadhiyo hadduu fadhiyo ah ayuu noqonayaa sujuudii labaad markaa sujuudda labaadna wuxuu sameynaya tii hore wixii uu sameeyey tii hore wuxuu sameeyey markuu sameeyo ee intii aynu tii hore kusoo sheegnay uu sameeyo oo toddobadii meelood uu dhulka dhigo ducadii uu akriyayo gaarkii uu akriyayana uu akriyo in uu xoogaayana uu ku hayo dhulkii ayuu qofku wuxuu u kacaya so ragcaddii labaad ragcaddaa labaad marka uu kaco gacmaha ayuu sii cuskanay markuu dhul- dhulka ka kacaayo marka uu kaco qofkii uu ragcaddaa labaad u kacana wuxuu sameynaya ragcaddii koowaad wixii uu sameeyey ragcaddii kood wixii uu sameeyey ayuu samaynayaa hadee ku celin mayno ragcaddii kood wixii la sameeyey baa la samaynayaa qofkigadna uu rukuucaya ragcadda markuu dhame uu dhameeyo qiraa'adii qiyaamka ahay waa inuu sujuudaya sujuudi markuu dhameeyo atixiyaad buu fadhiisanayaa atixiyaadkaana wuxuu ku fadhiisanaya lugta bidix ayuu ku fadhiisanaya midigna dhinaciisa ayuu taagaya oo kale cidun baa idin tusi oo kale cidun baa idin qof cidun baa idin tusaalayn doonta qaabka ay taasi tahay marka lugta bidix markuu ku fadhiisto lugta midigna uu marka dhinaciisa taago isagoo faraheeda luga ku cadaadinayo atixiyaadkiibuu akriyaya atixiyaadkiibuu akriyaya markaa qofku wuxuu samaynayaa atixiyaadkaas u fadhiisanaya lugta mid- bidix isagoo gogladay ta midigna ku fadhi eh, bidix isagoo goglada ku fadhiistay ta midigna dhinaciisa taagay atixiyaadkana qaabka loo akriyaayo waa wuxuu kusoo horay nabiga calayhi salaatu wasalam dhowr riwaayadood waxaa kamid a riwaayada ibnu mascuud oo culimaduna waa ugu seexsan ibnu cabaas cumar bin khadaab cabdillahi bni cumar abu muusa alashcari wakadalika iyo saxaabo badan oo kaleba marka qofku markuu atixiyaadsanayo gacmihiisa ayuu wuxuu saarayaa bawdiyaha dushooda bawdiyaha dushooda marka uu saaro farta ayuu taagaya farta murdisada la yidhaahdo ee gacantiisa midig ayuu taagayaa isagoo farta xagga qiblada u jeedinaya marka fartaas markuu taago atixiyaadka awelkiisa ayuu taagayaa atixiyaadka marka uu dhameeyana oo fa- markan uu kicitaanka labaad uu kacaya ma uu salaamo naqsanayana waktigaas ayuu fartii laabaya marka farta waktigaa la taagaya ma aha macnaheedu in ashhadu an laa ilaha ila allah marka lasoo gaaro in la taagaayo ee waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo guuriyay atixiyaadka markuu atixiyaadsanayo inuu nebigu taagi jiray calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka marka ama awelkiisa ahaato ama ha ahaato maxay ay- wa- waa lama soo gurin awelkiisa ahayd iyo in aakhirkiisa ahayd waa la idlaaqay maadaama la idlaaqna waxay ku dhacaysaa atixiyaadka oo dhan in fartii la taago farta ma la dhaqdhaqaajinayo kale bacdu ahlilcilmi waxay ku tageen farta in la dhaqdhaqaajinaayo oo fartii la ruxaayo ayay ku tageen laakiin waxaa moodaa raajixu inuu yahay in axaadiida tilmaamaysa in farta la ruxaayo ay tahay siday culimmadu sheegeen bacdu culamaa ay sheegeen inay shaad tahay oo aanay ansixin waxaana jira risaalo fiican oo laga qoray oo la yidhahdo albishaara la yidhaahdo aw albashaara risaaladaas ayaa loo raajici karaa marka masalada kale ee atixiyaadka marka meelaha ka bixin aynu gelaynaa haddii salaamo nafsi ay tahay dawala salaam nafsiga waynu ka warrami doonaa haddii ragcad kale in loo kaco ay tahayna oo ragcada salaada ama rubaaciya ay tahay ma salaadii subaatiga ahayd qofku wuxuu ragcadaha u haray samaynaya ragcaadka hore sidii uu sameeyey salaamo nafsiga markaa qofku waktigaa uu salaamo nafsanaayo atixiyaadku markuu dhameeyo oo la yimaado salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama salawaadka ibraahimiga ah ee dheer يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من وقت آخرية صلى على رسولك أيا ود عيسنا يا وأنا أتحياك أو أتحياك ود بيا الصلاة قد ود عيسنا يا وحنا كد عيسنا يا دعوين كان ونذب عليه الصلاة والسلام كد عيسن جري اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رسولك عليه الصلاة والسلام دعوين كان وعافي كد عيسن جري qofku markuu ducaysto marka wuu salaamo naqsanaya salaamo naqsiga waktigaa uu salaamo naqsanayo wuxuu iska ilaalinayaa waxyaalaha bidaca ee dadku ay ku dhacaan inay gacmaha dhaqdhaqaajiyaan oo fiirsa ay ay matalan salaamo naqsi inay gacmaha faraha taagtaagaan marka faraha taagtaagi maayo qofku wuxuu samaynaya dhinaciisa midigta ayuu oranaya assalaamu calaykum waraxmatullah dhinaciisa bidixdana assalaamu calaykum waraxmatullah ama wuxuu oranaya assalaamu calaykum dhinaca kalena assalaamu calaykum ayuu qofkii oranaya marka qofki sidaa assalaamu calaykum waraxmatullah buu dhinacan u odhanaya midig dhinacan kalena wuxuu odhanaya bidixna assalaamu calaykum waraxmatullah ee assalaamu calaykum oo keliya waxay kusoo aroortay siiqo qura ama salaamo nafsi keliya ayay kusoo aroortay oo ah marka dhinaca midig oo qura loo salaamo naqsanaayo waktigaas soo aroortay laakiin labada dhinacba in loo yeedhaado assalaamu calaykum assalaamu calaykum yada soomay aroorin markaan dhowr wejig kusoo arkay midkan salaamo naqsigu ilaa afar weji marka wejiga mashhuurka dadku ay had iyo jeer aada ula qabsadeen ama ay la qabsadeen waxa wejiga ah assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah marka qofku marka uu salaamo naqsado ayaa dabadna wuxuu la inaya adkaartii salaada ka dambeysay ee sunna ahayd ee ahayd saddexda xisban jeer inuu subxaana allah yidhaahdo saddexda xisban jeer inuu alxamdulilah inuu yidhaahdo saddexda xisban jeer inuu yidhaahdo allahu akbar marka boqolaadna uu yidhaahdo ee sagaal iyo sagaashan marka inta la isugeeyo sagaal iyo sagaashan bay isku noqonaysaa مركب بقرات إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله, وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك الكرسي وآخرية وكذلك يوشك لا أتكاليه من الصغر في قف وآخرسته مرات الإصلاة أي نقطة الصلاة قاد كيدنا والنوعة إن بلانو أين في المامين ويشرين وقت قوي نبوي درادت إلهنا سبحانه وتعالى وحن صبر يعني إن الصلاة ونقلب في المقبورة سيئة كيسة الروعة تنبيه لها ومثلا الصدر ودوين لها وعدقة kelmad ah salaada jamaca in lagu dadaalo oo qofka matala nin ahi isaga ku dadaalo sida salaada jamaca ee gabadha inay gurigeeda ku tukata ayaa u fadli badan walidalika ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku ahamiyey inaan rag guryahooda aan kusoo gubo salaada dayacaayo wakadalik nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi salaada matala jamaacada lala tukada waxay ka fadli badan tahay salaada uu qofku gaar u tukado bihamsin wacishriina daraja riwaayadka qaar bisabcin wacishriina daraja riwaayadka qaarna بعد بواحد وسبعين درجة بواحد وعشرين درجة كل لباتن درجة أي خفض لبرانت أما استحي لباتن أما شنية لباتن أما تبغي لباتن إنسبا رسولك عليه الصلاة والسلام وكسر أرورين رغبت من جمع وكل ذلك وجمع ولاله جمع والله قلت أنا ومن علامات أهل النفاق ذلك منافقين علامات كروية رانيك من جمع التي كرو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة يوحي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى ومن